cidda inta degan xataa waa maqanta ninka la yidhaaho cabdinaasir xasan kulmiye isugu waa dhaawac guryahana waa leeyahy shiina xasan barre waa dhaawac waa gatay sheekh salaad dhegoole waa dhaawac guryahana idinkaaba u jeedee maalka halaaba idinkaaba u jeeda beydkii ilaahay ayaa lagu cibaadaysan jiray rabaanka isugu bambarbe tilmaan ma rabi gudaha cidaa deganeed waa deganeed laakiin hadda inay ku jirtay iyo inay inay qax ka aado yar jafka dadka joogaa qa iyo jaf ka jirto kalama aqaan waa say guriga cawada haddii nabad raacdo meel soo noqoto male dad muslimiina loo geystay dadka geystana waxaa waaye anugu ma naqaan laakiin waa un dadkaan yaan gaala aynu diyaarad leh fal qaldanaan u arkaa inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun le falkaas fal qaldanaan u arkaa dadku waa diriyaan yaa waa dad cibaadaysaa beydkii ilaahi ku jiray salaadkii ku jira salaadkii ku jira waa kan asana sheegay walaa adiga fanfanin oo gaarin oo la cararna waa badan yihin naasir xasan kulmiye gurigaan uu leeyahay salaad dhagool ninka la yidhaaho shiina xasan bare intaas arkan waa xagareey oo uu ku nool yahay dad muslimiina oo wax malab wax malaba ah ujeedadeenta walaada islaamka dakhtarka socdaa noo yimid ugey noo yimid dadka waa daaweeye oo hayaan haddana waa ku jiraan haddana waa daaweeye ujeedadeenta kamida waaye oo maaragtay booqasho ugu soo maqan dhaawacaas culus maqlay ayaa gurmadahan ugu yimid ana soo gurmada waana daaweyn dadkiina daaweeye waa gatay ma maaragtay anugu hee waa dad hayr miigaan ahay dad iska shaqaysa oo meelihiiska miigaan ahay markaanan ahayna waa maaragtay nuku soo dhaceen wixii hadda waxa dheeriyaho hadda oo adinka ahayno hadda noo yimidna ma arag wax hadda mee ujiyada kajeedana hadda ma hayno baa magaaladaas walaahi soo dirta waaye mugay waanu soo dhaceen baa intaanay wax gaarsiiyeen inta kaleeto hadda ma aqanaa baaga howdkaa la jiraa mama helnaba dadka anugu ahay dad xoola dhaqataa iyo dad beera balataa howa waa gatay meesha waxa lagu gaarsiiyey waa xagarey waa soona calif guud waana xagarey waana qaybta galbeedka ka xigta waa gatay markii gandaalkaas ku soo dhacay dadkaan go- intay ku sugnaayeen mana intay joogeen waxay ku sugeen makhaayad usuleeya xusaan xasan tuur xuma usuleeya oo mujtamaca oo magaceeda maqaalada yaray ku sugnaayeen waa gatay masaajidkina waa burburay saddex gurina waa burburtay waxaasoo dhanna wax shicbi loola dalahay oo shicbiga ogi ma ka warqabo wax jadda xabadul ordaairaaneena ma helo laakiin haddaan waxaa ka warqabo oo dhintay ma jiraan waa gatay dad baa jiri jira oo wacday oo baabuur oo qonofa leh oo wacday ma jiraan warmagartaa ka wacday dhexayna rogaan baabuurka aan jiraynay dhaawac inay ku qaadnana waa rabna waa gatay waxaa daaweeye walaalada islaamkaa daaweysay hadda waa gatay meel oona aan la isaga dhigin aan masaajid la gubin gurigiisaana aan la gubin haddii aan la gubin manimabeekan doonto dadka rayada iyo dadka kulaon allaga jooga ma ogoli in dadka la gubo ilmaha la gubo jeeska la gubo la gubo reeraha la gubo ma ogoli waxaa la yidhaha shiinaha kambaanimaa la yidhaha waa gatay salaad salaad sheekh salaad xusaan axmed shaagaranimal waailataas baarkii ana kala sooci oo soomaaliya yaa madow lankana
waa gatay yaa soomaaliya madow Aha.
ninkana in loo soo daagsay ilata waa gatay
ordinta faraaya waxaa eh inay soomaaliya iyo hajala kulma iyo iyo iyo faraha kala baxaan inay faraha kala baxaan soomaaliya inay faraha kala baxaan inay soomaaliya faraha kala baxaan hadda berse kale ma yaqaano waa gatay